Degmada Mahadai ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa yeelatay burburkii kadib golo deegaan kaasi oo u adeegi doona bulshada ku sugan magaaladaasi. Doorashada lagu doortay golahan deegaanka waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdi Daahir Karoole oo warbaahinta la hadlay kadib markii ay soo idlaatay doorashadu ayaa u mahad celiyay hay-adda ka taageeraysa dhismaha golaha deegaanka degmada Mahadai isaga oo tilmaamay in doorashadu ay u dhacday gaab hufan.
waa tilaabtii koowaad aan qaadnay waa ku mahadsantihiin soo dhowaada xildhibaanada golaha deegaanka degmada mahadaay waxaan rabnaa maalmahan inaan hawshaas kusii jirno labada maalin oo soo socoto waxaan rajaynaynaa inay si nabada noogu dhammaato iyo guul waxaan rabnaa inaan wax cadaalada ka shaqayno dadka la doortay waxaa sugi doono tababaro iyo kutaab qur-aan oo la marsiin doono iyo dadka inay u shaqeeyaan
dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxa uu dardaaran u jeediyey xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada mahadai ee gobolka shabeellada dhexe waxaana uu tilmaamay in looga baahan yahay in ay mas-uuliyad iska saaraan sidii ay adeeg wacan u gaarsiin lahaayeen bulshada degmada mahadai oo ay wakiil uga yihiin dowlad goboleedka hirshabelle marka waxaan rabnaa magaaladaana rabnaa inaan laga shaqeeyo mas-uuliyad naga wada saaran tahay dowladda hirshabelle waxay rabtaa in magaaladan oo weji kalaale ay ka shaqeyso sanadka waxaa soo doortay dadkiinnii qof kasta oo xildhibaan golo deegaan noqotay wuxuu ku yimid rabitaanka bulshada oo kasoo jeedo iyo qabiilka waxaana doortay ergadii loo soo xilsaaray shanta qofood aheyd ama ha u tanasulaano ama ha u codayaano xildhibaanku markuu xildhibaan noqdo wuxuu ku yimid cod haba yaraado nambarku haba yaraado laakiin waa tilaab hore loo qaaday waxaana ka shaqaynaynaa inaan deegaanka ka wada shaqayno soo dhowaada caawa laga bilaabo mas-uuliyad adi saaran nala shaqeeya shaqeeya dadka u shaqeeya dowladda kamati insha allah soo dhowaada degmada mahadai ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay qeyb ka tahay degmooyinka lagu bilaabay doorashada heerka golaha deegaan iyada oo ay tahay tallaabadii koowaad oo loo qaaday dhanka doorashada heerka golayaasha deegaanka ama dowladaha hoose